waa cabdiwaxid saakay aroortii muxuu ahaa inta salaad subax la geli rabay ayay nimankaas weerarka soo qaadeen waxayna qorsheynayeen inay magaalada ceeldheer ay la wareegaan ayagoo muxuu ahaa ciidamadoodii wuxuu soo diyaarsaday ciidankuna waa ay ka warhayeen sidaasa waxa weye dagaalku uu ku bilowday magaaladana maysa soo gelin magaalada banaankeeda la isku helay ilaa taqriiban muxuu ahaa afar saacadood baa dagaalku socday saakay waagu markuu beriyey kadib muxuu ahaa ilaa saddex saac baa laisla gaaray markaasaa lasoo afjaray oo meydadkoodiina ay ka carareen gawaarina laga gubay isla markaasna reebaadiyihii ayaa iyaguna wadada usii galay oo meel magaalada u jirta afar iyo labaatan kilomitr dadkii geelaydii baadiyaha joogta ayaguna usii galeen gawaaridii qaar kasii reebeen gaari xataa miinooyin ay saarnaayeen ay ugu talagaleen in magaalada hadday qabsadaan ay wadooyinka geliyaanna miinooyinkii iyo wixii dhamaa isagana waa laga waa laga qabtay marka saaka de waxaysa malaysanayn bay kala kulmeen meesha alxamdulilahi hadda waxa weye ciidamaduna waa nabad qabaan dadka deegaankana waa ay nabad qabaan magaaladana waxa iska bedelay iyo ma ay jirte xaaladda amni ee magaaladana waa ay degan tahay laba xero oo ciidamada ay ku kala sugnaayeen oo ku kala yaalay labada daraf ee magaalada ayay ku bilaabeen weeraro qaraxyo ah bal weerarada khasaaraha ay ciidanka u geysteen
ciidan kolley hadda annaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin wixii kolley dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un lasoo qaadaya hadii aan laydmo laakiin wax dhibaataa ma ay jirto kolley dagaal hadduu dhaco meesha khasaara ka dhacayaan dhaawac wuu jiraya dhimasha way jiraysaa laakiin ilaahay mahaddiis waxaa maantay wixii damacsanayeenba waa ku guuldaraysteen maanta meesha wasiir xeeladan maleeshiyada al-shabaab ay adeegsadaan ee ah in waabarka hore weerarada ku dhiftaan xarumaha ciidamada weli wax ma laga baran laayahay waa laga barto de waa mida saakay loogu diyaar garoobo oo diyaarkana loogu ahaa layskagana caabiyey dabcan de qofku mar hadduu weerar yahay dagaalku wuu dhacaya laabudda wey marka waana loo diyaar garoobay difaac baana lagu jiray waana la iska celiyey oo dib baa loo celiyey khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayagaa la gaarsiiyey maxaa oo khasaare ah oo gaaray maleeshiyada al-shabaab kolley de dhul ilaa dhowr iyo labaatan kilomitr ah ayaa waxa weye khasaarahooda uu socday mar dhowna haddii alla idmo insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laidinskala soo wa wadaagi doonaa oo waa lasoo bandhigi doonaa ma jirtaa gacan kale oo aan ahayn ciidamada oo dagaalkaa qayb ka qaadatay sida hadda midkan warkaan ku helayo duqaymo inay saakay subaxdii wa marku bariyay ay dhaceen ayaa muxunaha soo gaartay inkastoo aan faahfaahin rasmiya aan kasii helin laakiin duqaymahaasna way jireen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waa markii labaad oo ay weerar xoogan ku qaadayaan inkastoo kol hore ay mar qabsadeen hadda waa u suurtogeli weysay sababta suurtagalnimadaas dhalisay in maleeshiyada al-shabaab aysan qabsan laga guuleysto maxay ahayd
dhowr arrimoodba waa yacni sabab sabab bay u tahay sababtoo si fiican looga warhayay ciidanka oo u diyaar garoobay dadkii deegaanka ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii dawladda ee meesha joogay oo si fiican isugu xiran oo iska warhayana waxay dhalisay in muxuu ahaa lasii haysto oo si fiican laysaga caabiyo sababtoo ah xilligii ho markii markay qabsanayeen ciidamada qaarkood waa ka guureen marka hadda laakiin ciidamada difaac bay ku jireen xogtoodana waa ka warhayeen midda kale shabaab maanta waxa weye awood ay yacni intay meel ku qabsadaan ku haystaanna inaysan lahayn cid kasta way og tahay inay khasaare geystaan un wey horta ujeedadoodu oay dhibaato gee geystaan dhibaatadana waa waxa ciidamadu ay banaanka magaalooyinka ay u degeen oo difaaca ay banaanka uga xirteen si magaalada aan dhibaato loo gaarsiinin meeshoodana looga hortago marka dabcan dadku waa wacyi geshan yihiin hadda waxay ogaadeen shabaab in aysan meeshaan lahayn ay ayagu leeyihiin dadka deegaanku ay leeyihiin inay dhulkooda difaacdaan in ay cid kasta oo isku dayda in ay yacni amniga ceeldheer khalkhal gelisa inay u babac dhigaanna diyaar bay u yihiin ayagaana garab siinaya ciidamada dawladda magaalada ceeldheer sida nagu maqaalaha ama wararkaan ku helaynaa dadkii deganaa magaalada shabaab kol hore siday u amreen inay uga guuraan weli dadkii dib uguma aysan laaban inkastoo si teelteela ay dadka qaar u joogaan maxay tahay sababta ay dadka dib ugu laaban layihiin muddada intaa la-eg oo ciidamada ay ku sugan yihiin
dadku horta hore way soo laabteen laakiin waa sax dadka qaarkooda xoogaa cabsi baa isaga jirta waxay leeyihiin arma maaragtay meesha mar labaad sidii oo kale la qabsadaa oo ay shabaabka udhaga udhaga raaracinayaan laakiin waxaa maantay yacni arrintaas been dhahaya oo dadka inay soo laabtaan sababaya dagaalka maanta ay soo qaadeen ay ku hingoobeen oo ku niyad jabeen ayaa sababi doonta haddii alla idmo inay dadku si toosa usoo wada laabtaan oo magaaladu ay sida xarar dheer oo kale ay u camirmanto haddii alla idmo insha allah oo hadda waxa weeye diyaargarowgii waa soo gabagaboobay dagaalkana wejigiisii hore in wax laga bedelo qorshihiisaa la wadaa haddii ilaahay yidhaahdo mar dhowna yacni waxaan rajeynayaa in galmudug iyo hirshabeellaba ay ka noqdaan muxuu ahaa saafi ka noqdaan oo laga sifeeyo shabaabka laga sifeeyo diyaargarowgii waa soo gabagaboobay meesha u dambeysu maraya insha allahu mar dhowna waa bilaabeynaa howlgalada